quunba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna
ismaqal haboon dhegaysta kuna soo dhowow barnaamijka qonkal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka qoondonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u salay ardada heerarkoor ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa geeska africa waxaa lagu tiriyaa dhulka maxaa layidhahda biyaha ay aada ugu yaryihiin waa simi arid area roobabka ka da-a way kooban yihiin webiyada inta badanna waa transbonder referis waaye webiyo oo wadama wadamada ay wadaagaan tobabar ku saabsan mushkiladda biyarida afrika oo loo qabtay arday ka tirsan jaamacadda muqdisho waxaa ii suurageliyey juhdi iyo dadaal dheer oo aan geliyey diraarinta duruusta iyo jaamacadda midaasna allaah ah ayaa mahad ku lahaa dadaal intee leeg ayuu ku bixiyey cabdulaahi cabdi in kaalinta koowaad uu u galo ardada ay isku fasalka yihiin jaamacadda qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi intaadan baan lay cilada anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilays bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga
hagaag mushkiladda biyaridu waa mid saamaysay shucuub badan oo dunida ku nool si gaara soomaaliya waxay la daala dhacaysaa isbeddelka cimilada oo aan la saadaalin karin taas oo ay uga sii dareen roobyarida heer kul aad u daran iyo abaaro dabadheeraaday aqoon kororsi ku saabsan biyarida geeska afrika ayaa loo qabtay qaar ka mid a ardada barata kuliyadda injineerinka ee jaamacadda muqdisho waxaa kale oo qayb ka ahaa martisharaf kale waxyaabaha khatarta ku ah amniga biyaha geeska afrika iyo iskaashiga horumarneed ee dowladaha dhacaqaradan ay samayn karaan si looga gaashaanto caqabadaha biyaraanta oo daba socda isbeddelka cimilada adduunka ayaa laga calaameeyey waxyaabo xal u noqon karaa haddii ay dalal ku samaystaan heshiisyo u oggolaanaya wax wada qaybsi ku dhisan iskaashi iyo waxisdhaafsi haddaba maxay ahayd ujeeddada aqoonkororsigan maxaa natiijo ah oo ka soo baxay falanqayn kadib weydiimahaas iyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay hormuudka kuliyadda injineeriyadda ee jaamacadda muqdisho cabdiraxmaan dhaqane tobabarka wuxuu ku saabsanaa biyarida ka jirto ee geeska afrika iyo saameynta baniaadanka ay ku leedahay ayuu tobabarka ayuu ka hadlayay biyaridaasi iyo sidii looga hortagi lahaa iyo saameynta baniaadanka ay ku yeelatay biyaridaasi biyaridana waxay iskugu jirtaa maxaa la yidhaahdaa biyaha oogada dusha dulka saaran iyo biyaha roobka iyo cimilada isbedelkaasi ayay ka hadlaysay maxaa la yidhaahdaa tobabarkaasi guud ahaan ardada kuliyadda miyaa ka qayb galay mise xubno ka mid ah ardada tobabarka waxaa ka soo qayb galeen guud ahaanba aqoon-yahanada soomaaliyeed ee u badan ardayda iyo decision makerska ee maxaa la yidhaahdaa ee dadka go-aanada ku leh biyaha ee wadanka ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee institutionska ardayda jaamacadaha kala duwan ee magaalada ayaa tobabarkaasi loo qabtay seminaar ayuu ahaa workshop maxaa la yidhahda loogu hadlayay qeybahaasi biyahaan ka hadlay marka dhammaanna waxay ka soo qayb galeen tobabarkaasi ardayda iyo qeybo ka duwan maxaa la yidhaha bulshada ka socdo rayidka iyo instituushonada biyaha ka shaqeeya ayaa kasoo qayb galay ciwaankaas lagu lafaguray aqoon kororsiga sidee ayuu muhiim ugu ahaa ardada dhigata kuliyadda sidaan ognahay biyaha waa lafdhabarka ummadda maxaa la yidhahdaa bini aadan wajacalnaa min almaai kulla shayin xay ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi sidaa ognahay marka biyaha ahamiyadda maadaama bini aadamkay u leeyihiin marna ayaga ayaa musiibo sababi karo marna ayaga ayaa maxaa la yidhaahdaa lagu barwaaqaysanayaa sidaa ognahay marka geeska afrika waxaa lagu tiriyaa dhulka maxaa la yidhahdaa biyaha ay aada ugu yaryihiin waa simi arid area roobabka ka da-a way kooban yihiin webiyada inta badanna waa transbonder referis waaye webiyo oo wadama wadamada ay wadaagaan waa riberian countrieska ayaa loo yaqaanaa sida etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya waxay wadaagaan webiga jubba etoobiya iyo soomaaliyana waxay wadaagaan webiga jubba iyo shabeelle saa ognahay webiyadaas marka waa transbondery waaye soomaaliya marka markii laga hadlaayo waa down stream waa qeybta hoose marka etoobiya laga hadlayana waa waa abstream waa qaybta sare marka biyahaasi iyo saameynta biniaadanka ay ku leeyihiin iyo maxaa la yidhaahdaa maadaama dhaqaalaha soomaaliya inta badan uu ku xiran yahay xoolaha iyo beeraha xoolaha iyo beerahana ay ku tiirsan yihiin biyo inay helaan mar walba biyahaasna surface waterka anaga hadda oo nagala dhexeeya etoobiya ay nagala dhexeyso ayaa loogu hadlayay barnaamijkan si marka maxaa la yidhaahdaa talabixinna oo laga talabixiyo problemka meeshuu yaalana oo maxaa la yidhaahdaa la tusiyo dadweynaha ama dadka kasoo qaybgalay si marka biyahaas maadaama oo biyahaas anaga gacanteena aysan ku jirin oo etoobiya ay ka yimaadaan highlandska etoobiya dhulka sare ee etoobiya si marka etoobiya loogu dhaadhiciyo maxaa la yidhaahdaa heshiise caalami ah in lala galo biyaha kadibna maxaa la yidhaahdaa soomaaliyana ay biyaha inta ku filan ay hesho etoobiyan ay ku filan ay hesho si transbandariga oo biyahaas marka loogu wada faa'iidaysto ayuu marka ahmiyad gooniah u leeyahay waxyaalaha kale barnaamijka oo maxaa la yidhahdaa lagu faaqgudo waxaa ka mid ah climate changiga siiba cimilada anaga soomaali ahaan waxay nagu haysaa faro kulul haddeer waxaa u maleysaa inay naga adkaatay beri hore waan ka adkaan jirnay maxaa la yidhahdaa culeysyo badan ay marka ma jiri jirin laakiin haddeer sanadaha ugu dambeeyo tobankan sano ugu dambeeyey waxaad u maleysaa in culeys fara badan inay nagu hayso cimilada sidaa awgeeda marka cimiladana marka dhowr qodob ayaa lagu soo qaatay tobabarka maxaa la yidhahdaa workshopka saa ognahay afartii sano ugu dambeeyey webiga aad ayuu u qalalay jub ee shabeelle aan yidhaahdo ilaa iyo wuxuu gaaray zero level maxaa la yidhaahdaa ama zero flow maxaa la yidhaahdaa wax flow ah ama biyo qulqul ah ma ka jirin marka waa dhibaato weyn ayay ku noqotay bulshadii marka deegaankaasi saa ognahay dalagyada iyo waxyaalaha ay ku tiirsan yihiin biniaadankana biyahaas ayuu saameyn ayay maxaa la yidhahdaa xiriir weyn kala dhexeeya haddii biyo la waayo waa nolol ayadoo la waaye oo kala waaye haddii biyo la waayo waa ayadoo noloshii la waayey roobabkan yaraanayo xilli walba maxaa la yidhaahdaa nabaad guurkan biniaadanka ay sameynayaan mar walba dhirtaan mar walba la gurayo maxaa la yidhaahdaa caradan nabaad guurayso webiga salkeeda fariisanayso inta badan waxay sababi karaan marka maxaa la yidhahdaa marna inuu falaad dhaco daadad ay imaadaan marna maxaa la yidhaahdaa biyari ay imaadaan marka biyihii ay yaraadaan yaraad macnaha yaraa macnaha inay yaraadaan waxaa kasii daran inay maxaa la yidhaahdaa ay zero ama eber ay noqdaan falowgii webiga uu socday najaraalka uu ku socday in la waayo waayitaankaas la waynayo ayaa marka inta badan lagu faaqigudayay ama ama ama maxaa la yidhaahdaa ama wakti badan la geliyey si loogu hadlo maxaa la yidhahdaa waktigana aan maxaa la yidhaahdaa loogu hadlayay si maxaa keenay maxaa sababay maxaa lagu xalin karaa marka maxaa la yidhaahdaa mawduuca noocaas ayuu ahaa waxyaalaha kale aada loogu hadal qaaday waxaa ka mid ah waxaa jira waxa la yidhahda environmental flow webi walba adduunka wuxuu leeyahay markuu hoosha laga qabsado ama kasoo qaad tusaale ahaan maxaa la yidhaahdaa domestic demandkii waxyaalihii biyihii dadkii cabaayeen markii maxaa la yidhahdaa lasoo saaro ama la qiimeeyo agricultural demandkii beerihii maxaa la yidhahdaa biyihii lagu waraabsanayay markii la qiimeeyo iyo markii la qiimeeyo lifestogii iyo xoolihii markii la qiimeeyo waxaa la rabaa in ayadana lasoo saaro environmental flow wax la yidhahdaa jiro ama ecological flow ama ecological flow waxay waxyaalahaas oo kale environmental flowga ama ecological flowga waxa weeye waa in loo reebaa webiga ilan webiga waxaa ku heerarsan dhir ama dhexdiisa waxaa ku nool maxaa la yidhaahdaa xayawaanaha ku nool maxaa la yidhahdaa gudihiisa ku nool biyaha ku dhex nool ama waxaa laga yaabaa maxaa la yidhaahdaa geesihiisa waxaa ka baxa dhiraha ka baxdo beeraha ku xiriira in loo dhaafo dhirtaasi ama xayawaanaadkaas ku nool webiga dhexdiisa inay biyo ku noolaadaan in ayagana loo dhaafo maxaa la yidhahdaa aan laga taawanin marka isticmaalkaas oo aan soo sheegay oo dhammaan markii lasoo maxaa la yidhahda la xaqabtiro in environmental flowgana la maxaa la yidhahda la ilaaliyin waa muhiim marka aniga soomaali ahaan marka environmental flow maxaa la yidhahda waan baabi'inay maxaan gaarnay ilaa webiga uu maxaa la yidhahda sagxaddii uu gaaro oo zero flow uu gaaro ayaa marka maxaa la yidhaahdaa culeyskaasi waa wuu yimaaday marka problemka marka dhinac walbo maxaa la yidhahda maadaama oo biyahaasi oo surface waterka ama ground waterka inta badan ay xiriir la leeyihiin horumarka dhaqaale ee kobaca dhaqaale ee soomaaliya beeraha iyo iyo dhaqaalaha maxaa la yidhaha xoolaha uu ku tiirsan yahay biyahana inta badan aniga aad aan u isticmaalno biyaha waxa weeye marka waa roobka waaye ground waterkeena wuu iska kooban yahay macnaha beeraheena waxay u badan yihiin waa rainfed waxaa la yidhahdaa roobabkaas ayaa inta badan waraabiyo beero way jiraan maxaa la webiga aada loogu waraabiyo way jiraan marka taasna waa problem badan ayay noo keentay waraabkeenana ma ahan maxaa la yidhahdaa yearly rounded wax oo sanadkii soconaya ma ahan wuxuu ku xiraya uu keliya inta webi webigaas inta biyo ku jiro inta ay noo deeqayso mararka qaarkood waxaa laga yaabaa sanadkaas uusan dhammaanay inuu naga go-a laga yaabaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa maxaa la yidhaahdaa inuu iska guro mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu fatahaad iska imaada laga yaaba beerihii saas ay ugu- ay ku burburaan laga yaabaa marka dhinac walba environmentiga marka waxaan dhihi karnaa marka problem weyn ayaa jiro problemkaasna waxaa looga bixi karaa in maxaa la yidhaahdaa programyada noocan oo kale ah in la qabto ama la naasgareeyo dadkii aqoonta u lahaa la waco la laga doodo marka dambena waxaa kasoo baxay wax nuxur leh oo la taaban karo oo research ku salaysan oona ugu dambeyn dadkii go-aanka ka qaadan lahaa ama dadkii maxaa layidhahda decision makerska ahaa ama wadanka ama maxaa layidhahdaa shaqada ku lahaa in maxaa layidhahdaa outputka kasoo baxay inay maxaa layidhahdaa wax ay ku qabtaan marka topiga noocaas ayuu ahaa marka waan jeclaan lahayn insha allah bal marka mowduucan inaan mar walba insha allah bal aan soo badino si marka ee dhammaan marka ee stakeholderska biyaha ee soomaaliya ay ugu wada faa'iidaystaan een aad ayaan ugu mahadcelinaya marka maxaa layidhahdaa insha allah jaamacadda ee muqdisho een tababarka noocan oo kale ah inay bulshada kusoo kordhiso sanad walba inay ka wada faa'iidaystaan maadaama maxaa layidhaahdaa ee jaamacadda shaqadeeda ay tahay in bulshadan wax lagu soo celiyo ee maxaa layidhahda meesha cilmi baarista ee ay tahay jaamacadda maxaa layidhahdaa meesha problemka lagu ogaanayo maadaama ay tahay jaamacadda marka waa in maxaa layidhahdaa programkan iyo mid la mid ahba in mar walba uu soo noqnoqdo ilaa iyo wadanka uu maxaa layidhahdaa uu ka gaarayo maxaa layidhahdaa horumar iyo sustainable water maxaa layidhahdaa managementiga si wanaagsan loo gaarayo yaa u xulateen inuu bixiyo tababarka jaamacadda waxay u xulatay eh, barnaamijkan inuu qabto eh, professor doctor cabdulaahi cilmi oo khabiir dhinaca biyaha ah oo international level ah oo in badanna eh, maxaa layidhahda research fara badan ka qoray eh, maxaa layidhahda webiyada caalamiga ah sida juba iyo shabeelle oo kale maadaama transboundary water ay yihiin oo international waters lagu tiriyo een khilaafaad fara badanna oo ka jira wadamada maxaa layidhahda biyaha ay wadaagaan ayaan maxaa layidhahda ay u aragtay in maxaa layidhahda inuu mudan yahay barnaamijkan inuu maxaa layidhahda in badan ka xaqabtiro ardayda iyo dadka stakeholderka ah watarka ah dhammaan marka een maxaa layidhahda loo doortay in maxaa layidhahda uu soo jeediyo ee maasha allah ilaahay mahadiisna ee, waan ku guuleysanay jaamacadda iyo qeybta kuliyadda engineeringka in maxaa layidhaahdaa doctor cabdulaahi oo si wanaagsan oo maxaa layidhahda ay ku dheehan tahay ee, maxaa layidhahdaa cilmi iyo research oo usoo gudbiyo maxaa layidhahda evidenciga iyo cadeymaha iyo waxyaalaha maxaa layidhahdaa oo maxaa layidhahdaa barnaamijkan oo maxaa layidhahdaa loogu bixi lahaa maxaa natiijo ah oo ka soo baxay aqoon kororsiga marka loo eego waxyaabaha ee, lagu xallin karo mushkiladaha biyaha geeska afrika gaar ahaan soomaaliya Ee, natiijada ee, aan maxaa la yidhahda kasoo baxday ee kulanka ama seminaarka ee, tiktorka mar uu ka hadlayay gabagabadii wuxuu sheegay in ee, muhiim ay tahay in la wada aado etoobiya iyo soomaaliya maadaama webiyadaas ay ka dhexeeyaan in la aado maxaa la yidhahdaa heshiiska caalamiga ah ee biyaha ee, webiyada ka dhexeeya caalamiga ah in lasoo saxiixo international water lowska principleska ee adduunyada ee soo saartay in la raaco kadib labada webi marka in si sheer ah ama equity ah in loo wada qeybsado wixii benefitka sharing waterka inay ka wanaagsan tahay benefitka in la wadaago labada webi haddii marka hydropower tusaale ahaan ama koronto ay ka dhaliyaan etoobiya ee webiga jubba oo kale soomaaliya inay soo gaarto korontadaas ayadoo raqiis ah ayadoo jaban ee, sidoo kale haddii marka maxaa la yidhaahdaa biyahaasi maxaa la yidhaahdaa jubba oo tusaale ahaan dalagyada soomaaliya oo kale in irrigationka haddii aad maxaa la yidhaahdaa ee dalagyada ama maxaa la yidhaahdaa aad loogu faa'iidaysto dhinaca kale inay gaaraan maxaa la yidhaahdaa een, maxaa qudrad ama dhinaca maxaa la yidhaahdaa raashin aad u raqiis u ah oo da- dalagyada soomaaliya kasoo baxay marka sharing ee, wateriska ee, waxaa kale waxaa ka wanaagsan ayuu yiri ama ama ayuu kusoo gabagabeeyey sharing maxaa la- benefitka in la wadaago ama maxaa la yidhaahdaa dhinacaas in laga wadaago iyo maxaa la yidhaahdaa labada dhinac inay information iswadaarsadaan maxaa la yidhaahdaa dhinaca webiga sida webiyada sida loo horumari lahaa in laska warqabo maxaa la yidhaahdaa webiyada oo kale infrastructurada haddii la dhisanayo haddii marka xog walba oo maxaa la yidhaahdaa loo baahan yahay labada dhinac in ay wadaagaan muhiimadda aad ayay u leedahay marka eh, ardaydeena iyo maamulkii iyo dadkii kasoo qayb galay eh, maxaa la yidhi stakeholderska watarka ahaana aad ayay ugu faa'iideen waan jeclaan lahaynaa insha allah bal in maxaa la yidhahdaa la sii wado eh, kulan noocan oo kale ah si marka loo gaaro eh, maxaa la yidhahdaa biyo nadiif ah dadka inay helaan xilli walba iyo meel walba ay joogaan ee soomaaliya gudaheeda ah inaysan ku dhibtoonin biyaha webiyadana loo helo maxaa la yidhaahdaa webi falowgiisa sanadka inta la in maxaa la yidhaahdaa lagu guda jiro in maxaa la yidhahdaa qulqulkiisa aan la waynin ee maxaa la yidhahdaa environmental flowga in la waynin oo bina- biicada ee biyihii ay ku maxaa la yidhahdaa ku kobci lahayd in la waynin ee dalagyada oo kale ee irrigation systemka oo kale wadanka in aad loo hagaajiyo wayaha iskura oo kordhaan suga mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himilo
adaynaan sama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku daakaluma
waxaad dhegeysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilow markanna in kalinta koowaad uu u galo guud ahaan ardada kuliyadda injineeriyadda ee jaamacadda muqdisho waa mid uu ku kasbaday dadaalka dhinaca tacliinta ee uu bixiyey cabdulaahi cabdi haddaba cabdulaahi ayaan kala sheekaystay siday ugu suura gashay inuu gaaro heerkaas ugu horeyn allah ayay mahad oo idil u sugnaato oo ii suurgeliyey inaan heerkan gaaro alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah waxaa ii suurageliyey juhdi iyo dadaal dheer oo aan geliyey diraarinta duruusta iyo jaamacadda midaasna allah ah ayaa mahad ku lahaa ma filaysa in heerkan aada gaari kartay haa waa rajeynaya inkastoo ay jireen arday a isku mid ahayna haddana mar walibo ma ahayn dadaalkayga mid yar ma ahayn hamigaygu mid yare dareen ceynkee ah ayay kugu dhalisay markii aada maqashay natiijada waa dareemi kartaa midaas oo qiyaas ma lahan inaad shan sano duruus ahayd haddana aada kaalinta koowaad aada gasho dareen iyo farxad ayay igeliso waxay ii tahay dhiirigelin ka waran dhinacyada waalidka iyo jaamacadda falcelinta aad ka heshay waalidka dadaal iyo juhdi ayay ugu baxsheen midaasna way iga filayeen mid la mid ah inaa ana aa baxsho jaamacadda iyo waalidkaba aada ayay ugu farxeen oo si weyn ayay iigu soo hambaliyeeyeen guusheyda ardadu way ku kala duwan yihiin xilliga ay akhriyaan duruustooda adiga waqti gaara miyaad akhrisaa mise waa mid aada qabato cashirka inta uu qoyan yahay ama uu cusub yahay ani ahaan duruusta inta ay qoyan yihiin baan muraajacayn jiray xiliyada imtixaankana imtixaanaadkana asxaabteyda baan la diyaarin jiray taasoo ii ahay ii noqonaysay dib xasuusin wanaagsan maxaa tale iyo tusaalaha oo aada la wadaagaysa ardada ku dhageysanaysa waxaan kula talin lahaa ardayda inay ku dadaalaan ku-xirnaanshaha allah subxaana wa tacaala marka koowaad marka labaadna waxbarashada inay xoogga saaraan xooga saaraan wattaqu llah wayucalimukum ullah ilaahay qur-aankiisa ayuu midaas ku yidhi midaasaana tusle iyo tusaale weynba noogu filan inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaga imanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
awlaada ku dara dugsiga